magaalada nuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa maanta ka furmay shirka golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga soomaaliya shirka uu socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa furitaankiisa ka qeybgaliyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha kalluumeysiga maamulada hirshabelle galmudug jubbaland iyo gobolka banaadir gaalaad yuusuf maxamed wasiirka wasaaradda kalluumeysiga maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey muhiimada kulanka
waxaa runtii sharaf weyn noo ah inaynu mar kale joogno ama isku haleelnay shirkii saddexaad ee golaha horumarinta kalluumeysiga iyo maamulka runtii waa waa guul weyn sii socoshada golahan iyo howlahooda sharafta leh waxaana runtii aan isleenahay waxaa lagu gaari doonaa habkii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka aan haysanno oo agaasimo ayatullah halkan uu ka sheegay runtii aan hadda si weyn looga faa'iidaysan hanaankii looga faa'iidaysan lahaa iyo maxay ahayd dadaaladii ayaa runtii golahan ku dhex jira sida la sheegay golaha waa kulankiisii saddexaad oo runtii shaqooyinkiisa iyo toorkiisa halkan lagu hagaajin doono haddii ilah yihahdo kadibna uu noqon doono effective haddii ilah yihahdo marka waxaan ka mahad celinaynaa tiamka halkan jooga oo technical working groupka ah shaqooyinkii faraha badnaa ay soo qabteen oo qeybihii horena ka soo qabteen iyo runtii secretariatka ayaguna door muhiim ah ka qaatay hadda kadibna shaqada iyagu la wareegi doono qaban doono haddii ilaah yidhaahdo si kastaba shirkan oo noqonayo kii saddexaad oo ay yeeshaan golaha maamulka iyo horumarinta kulluumeysiga soomaaliya ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta kulluumeysatada soomaaliya